um, I think there's another there's other powers at work with this song.
halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjudaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan waad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaali com duhul wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal saacadduna haatan afrikad bari waxaay tilmaamaysaa kuwdii iyo barkii duhurnimo waa maalin jimcaha kow iyo labaatanka bisha janawari sannadka labada kun iyo laba iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada iyo maantana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray idaacaddeenna aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aan ku eegi doono xiriirkii ka dhexayn jiray qoyska cusub ee la samaynayo ee bulshada iyo halka uu ka bilowdo
xigmaddu dee way horaysay sodogo iyo sodohdana sodohdu hadday de timaado oy reerkaynaka timaado neefkii dhabar baa la odhan jiray oo de neef baa waa la sii jiray meeyaru kama noqonayn reerkaa kama noqonayn kolkay inateeda tagto kama noqonay
dhinacii heesahana waan idinaynaa si yeeshe intaasoo dhan waxaa ka soo horayn doonaa warkii dunida madaxweynaha dalka iiraan ibraahim raisi ayaa toddobaadkan booqasho ku tegay dalka ruushka taasi oo mas-uuliyiin ka tirsan dalkaasi ay ku tilmaameen mid isbeddel xiriirkooda ah iyadoo ay sidoo kaleetana ku dhawaaqeen dholotus ciidan oo wadajir ah oo uu weliba ku jiro dalka shiinaha dabayaaqada toddobaadkan booqashada madaxweyne ibraahim raisi ee moscow ayaa waxa ay ku soo beegantay iyadoo ay sii kordhayso xiisadda u dhexaysa ruushka iyo dalalka reer galbeedka ee ka dhalatay ciidamadii moscow ee lagu soo daabulay xuduudda ukrain taasi oo si weyn loogu arkayo diyaargarow loogu jiro duulaan suurtagala ruushka ayaa waxa uu ku andacoonayaa in aanay jirin wax qorsho ah oo duulaan ah uu qaadayo khudbad uu khamiistii ka horjeediyey baarlamanka ruushka raisi ayaa waxa uu ku eedeeyey nato inay isku fidinayso juqraafi ahaan meelo kala duwan taasi oo khatar gelinaysa danaha guud ee dowlada madax bannaan raisi iyo madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa waxa ay ku kulmeen aqalka kremlinka arbacadii laakiin inkastoo soo dhoweynta roogga cas loo sameeyey haddana ma jirin heshiisyo labada dal ah oo la taaban karayo oo lagu dhawaaqay dalka liberia ugu yaraan sagaal iyo labaatan qof oo ay ku jiraan kow iyo toban caruurah iyo haween uur leh ayaa ku dhimatay isbuurasho ka dhacday dad iyagu isugu yimid xaflad diineed oo kristaan ah oo ka dhacaysay goob dadku ay ku badan yihiin oo ku taalla caasimadda dalkaasi ee monorovia sida ay ku warrameen shalay mas-uuliyiin ka tirsan dalkaasi afhayeenka booliiska moses carter ayaa waxa uu sheegay wakaaladda wararka ee a p in is-ciriirintu ay ka dhalatay kadib markii koox burcad ah oo ku hubaysnayd mindiyo ay weerareen qaar ka mida boqolaal dadkii ka soo qayb galay xafladdaasi oo dhacaysay goor habeena meydadka ayaa waxaa la geeyey cusbitaal ku dhow halka shirku uu ka dhacay oo ku taalla meel xeeb ah oo lagu magacaabo new crew town waxaana la sheegay in qof la xiray haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaana soo jeedinaya xaashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maalin walba oo jimco ah toddobaadkii aad ka dhegaysataan hadahan oo kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkeenna toddobaadka oo idinkaga imanaya magaalada boorame ee gobolka awdal waxaynu ku soo qaadan doonnaa xidhiidhkii hore ee ka dhexan jiray bulshada soomaalida xidhiidhkaasi oo ka bilaabmi jiray qoyska haddaba barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan waxaa inoogu martiya caaqil ibraahim maxamed riiraash oo ka mida cuqaasha gobolka awdal ee dhaqanyaqaanka ah caaqil ibraahim maxamed riiraash ugu horrayn waxaan weydiiyey qoyska soomaalida marka la unkayo xidhiidhka ka bilaabmi jiray ee dhex mari jiray bulshada kale ee soomaaliyeed ee ay ka soo jeedaan labadaa lamaanaha ah ee isguursaday sidii uu uga bilaabmi jiray iyo waxyaabaha ereybixinta ah ee loo isticmaali jiray guurkaasi marka horese waxaan weydiiyey waxaa laga bixin jiray gabadha marka uu wiilku guursanayo ee lamanahaasi iscalmaday laysku aroosayo
wuxuu ka bilaabmi jiray horta waxaa la yidhaahaa guurkuu ka bilaabmi jiray guurkuu ka bilaabmi jiray guurkuna wuxuu ahaa naxariis buu ahaa kolka guurka waxaa la odhan jiray dulnimo yaradbaa dulnimo laga odhan jiray dulnimo waxaa inatii hiblaayo maxaa yarad laga keenaa la odhan jiray yaradka waa dulnimo ee haddana wuxuu u kala bixi jiray jil iyo yarad baa la kala odhan jirayoo waxa jisha la yidhaahaa odaygu ninka uunbaa lahaa laga guursanaya sodoga uunbaa la siin jiray yaradkana inata iyo waxaa la israacin jiray odayga laga guursanaya la israacin jiraoo yarad baa la odhan jirayoo dee wuu ka badnaa intan jisha wuu ka badnaa oo waxaa la odhan jiray yaradoo ninkii reerka ka guursanayay sodogii baa la israacinayayoo sidaasuu ahaa markaa ka jisha la yidhaaho saddex qolounbaa wax ku lahayd jisha marka la yidhaaho saddexuunbaa wax ku lahaa inataa la guursaday abtigeed neef jilaa la siin jiray adeerkeedna neef baa la siin jiray inata ka weynay walaala yihiinna neef baa la siin jirayoo neefkii jileed baa la odhan jiray jishaa kolka la bixiyo wixii kolkay saddex dhal meelahaa tahay laba saddexda qolo kii la doonaaba inataa xaraguu ku celin jiroo jilnaq baa la odhan jiroo kolkay laba dhasho neefka saddexaad baa inataa lagu celin jiray la guursadee xoolaha laga qaatayoo xidhiidhku yaanu gu'in baa la odhan jiroo saasaa la odhan jiray waxaan anugu arkay nin baa guursaday gabadhoo odaygii adeerka u ahaabaa iyaa faramadhnaadayoo dee nin baa yidhi odaygii u sodogay ninkaana walaala ahaayeen baa yidhi waar hebelow inankii inata ka guursaday soo sii lacag soo sii buu yidhi waan u joogay taa wuxuu yidhi ninkii lacagtu geedna waa geel dayngoysaana waa geele inkastoo lacagta haddaan doono oon labanlaabo cishada shilinka u dambeeyaa baxo iyaa inataa magaceedu meesha ugu dambayn buu yidhi anugu waxaan soo iibinayaa buu yidhi qaalintii baan soo iibinayaa buu yidhi qaalintii buu soo iibiyeyoo waa la keenayoo wuu ka adkaystayoo mood bixin maayu yidhi waxa mood la yidhaha wax magacla maahuu yidhi inataa inta ay ma garanaysaa waxa aan siiyey xerada ka muuqdaan inataa iloobi maayuu yidhi adeerkeed laakiin lacag haddaan bixiyo shilinka u dambeeya cishaduu buxuu ka maran qaalintii wax badan badan badan badan bay u tartay ninkiioo kolkay intii noqotay isna qaalin dambuu ka bixiyo jilnaqeoo xidhiirku horta sidaasuu haan jiray
dadku markaa waxay noqon jireen dad isku xidhiirsan oo taxan
dad isku xidhiirsan oo taxan oo xidid iyo xigaal leh xigaalay noqon jireen sidee markaa la isku xidhiidhin jiray bulshadaasi oo dhinaca abtiga hadday tahay dhinaca adeerka hadday tahay dhinaca sodoga hadday tahay dhinaca sodohda hadday tahay sidee la isku xidhiidhin jiray waxaa la isku xidhiidhin jiray sodohda horta asalkeeda waxunba lama maqashiinay haba yaraatee waxunba lama maqashiinay sodogana dee fadhigaa looga sara kici jirayoo hadduu reerku wada yaallana xurmo gaaruu lahaa ninku ina la yaal yahay hadduu meel kale oo ina ta'awurarana dee dee xurmadaa uun buu lahaayo cishaduu yimaado duleedka lagulamaba hadlayne aqalkaa la fadhiisinayo ilaa loo looga lagamaba warramin jirine dee qiimay lahaydoo nin dee cajiib bay ahayd dhaqamada waxaa ka mid ahaa dadka culus waxaa ka mid ahaa culimada dadka yacnaa dhaqankii hore ku culus culimadaa ka mid ahayd saddex baa gacanta aan lagu farta lagu fiiqi jirin saddex shay xabaalaha gacanta waa la duubi jiro xabaalahaasaa la odhan jiro farta laguma fiiqay musheekhda guriga ay ku jiraanna waxaan soo gaaray anigu iyadoo gacanta sidaa loo duubo layha culimadii halkaasay ku jirtaan farta lagu fiiqin roobku kolkuu da'ayo farta laguma fiiqi jirinoo gacantaa la duubi jirayoo waxa la xurmeeyay ku jireen saddexdaasi oo dee nimanka culimada kolka dee meel la fadhiisiiye iyagaa qur-aanka reerka u akhrii jirayoo dadkan tabaqdhoonkihi ma gelayno sidaasuu isna aanu u halmaamayno wixii aw reerka u qabanayo dee ay u qabanayaan dee qur-aanka iyo waxa unba mudaakarada iyo sharaftaasay lahaayeen dadkan dee jiirjiiraya ee weyse jabka ahe duluqbaygihi ma jirin xigmaddu dee way horaysay sodoga iyo sodohdana sodohdu hadday dee timaado oy reerkayna ka timaado neefkii dhabar baa la odhan jirayoo dee neef baa waa la sii jiray meeyaru kama noqonayn reerkaa kama noqonayn kolkay inateeda tagto kama noqonayn odaygu sidoo kale iyadu kolkay tagto inata waa la diiqaa la odhan jira oo heblaayo waa la diiqaa la odhan jirayoo kolkay reerkooda tagto iyadoo faramaran maba noqonaynine iyadoo xoolo wado oo weliba lala wado unbaa la geyn jire waxaynaan helayn baa ina soo maray ooyaa jirayde oo inaan helayn baa ina soo maray
dadka kale ee ehelka laah lamaanahaasi ee u yimaada xoolaha ay u keeni jireen amase la siin jiray iyo sida martisoorka loo ahaa iyada markaad nooga waranto siday ahaan jirta
xoolaha wixii dee noola horta dee gabaa cishadaa la fadhiya sidan imikaba cishadaa waxaa gabae halkaa lagu fadhiya dee waa la kala qaadanayo dadkaa lahaa tolkaa lahaa wixii ka dambeeya nin dee xubin kula maahina inta kale dee jaarnimada iyo dee gobonnimada uunbaa ka dhaxaysae iyada wax xoolahoo dee jaarkaa kale ka dhexeeyey ma jirin labadan dumaashiga isku ahee ma garanaysaa xigsiini waa ifgaa la odhan jiray oo hadday labada qofee seediga isku ihi ay ku kala dhintaan intayama inatu noosha ama ina kuba nool yahay haddii la kala dhinto kolkay gabadhaasi dhimato ama ninkaa inatu ka dhimato oo haddii laysku ximaado dee waxaa la odhan jiray dee waar hebelow halkaa xigsiini kuuma taalle ee xigsiini waa ifge ifgii baad ku kala dhimateen baa la odhan jirayoo ninkaasi reerka wuu ka xigsiisan waayey wuu ka dumaal waayey dee wuu ka xigsiin waayey oo lama xigsiin jirin hadday gabadhu ninkan ay inaka walaala yihiin ee dumaasheeda lihi nin xun yahayna dee waagii hore waa lagu qasbay oo dhowaan baaba qasabkii laga saarae oo xeerkii laga saaray waa lagu qasbi jiray gabadhuse dee way calaacal jirto iga daayay odhan jirtay ninkaasi nin intuu ninkii noolaabaan ka quustay iga daayay odhan jirtay oo way ka calaacal jirtay dee waa sadeed waa sadeed lagu qasbayay oo xeer ma garanaysaa kadeedan buu ahaa haddana marka dhinaca loo eego halkan taariikhda ka hayo halkan xigsiinta iyo dumaasha laga keenay waxay ahayd ninbaa dhintayoo kolkuu ninkii dhintay bay naagtii inan baa dee ninkii dhintay ka hadhay dee nin kaloon inankaa la qolo ahayn baa guursaday gabadhii oo dumaalay baa guursaday kolkuu dee aqalkii gabadhii loo meheriyuu guursado habeenkii u horraysuu dee ku kaajay ilmihii yaraa habeenkii dambuu dee buuriyadii ka xidhay inankii yaraa buu buuriyadii ka xidhay wiida inuu hayaba kolkuu waagu baryay oo haddana habeenkii dambuu ku celiyo dee goodii baa soo dadkii dee jaarkee la yaalay oo ninka yar maxaa helay dee sidaasay u dhacdaa la yidhi dee maxaadaadu sidaa dee way dilayay tidhi way dilay waa ka furin buu igu yidhay tidhi guuryadaa ka xidhnaada una nijaasaynayaa xigsiintii iyo dumaashu halkay ka timiday raadkeeda halkaasaan odayaal ka maqlay oo ninkan ninkan aan la qola ahayni daryeeli maayo ama inatan inata meesha kale laga keenay aan habaryarta u ahayn waxaad naagtan waa ka layidhi waa habaryar waa habartii oo yar baa laleeyahay jiirhkii baa meesha soo gelaya oo dee halkaa wadnahay ku qaadaysaa kolka la yidhaaho xigsiyiin la yidhaaho inata reerka hadday inatii ti ay isku habarahaayeen nooshahay lix neefoo yaradaa laga qaadayay ninka hadday tii ay isku habarahaayeen dhimato yaa laga qaadayay taa ay isku habar yihiin haddii la waayo oo tii ay isku odaygii la helay sideed yaradaa laga qaadayay oo neef baa laga qaadayey tay eddada u tahay haddii laga waayo labadaayoo ina edda ay noqotona waxaa laga qaadaya laba iyo toban baa laga qaadaya oo laba iyo toban yarada laga qaadaye xeerku sidaasuu taxanaha u ahaa inata kolka la yidhaaho lasooina ku guursado islaantaa la dardaarmaysay hooyo habaar qabto ma hodante ee inatii naagta la guursaday tii dhashee sodohdii baa dardaaraysay inateeda waxay odhan jirtay hooyo waxaad yeeshaa wiilka fayga dhagaxiibaa ficimaanu neeleefaanku yaanu iga jabi ooyo naag lagu hirto oo kuwa dambana lasoo raaca noqon qolqolooda ha noqon xidhiiriya noqo ururiya noqo sidaa yeel wixii goolloon u gargaar sodohdaa waxaad hooyo yeeshaa adaa dee dhal iyo qurux isku hayay odhan jirtay adaa dhal iyo qurux isku haya goblami maysid haddaad sodohdiiyo sodonka ka ducaysato goblami mayso oo naagta sidaa yeeshaa goblami mayso dumarkana xagga carruurtaa lagaga yimaadaa xaggaasay ka naxaysay oo dibadaba kulama hadlaynan dee wax balaysan maahina ta kale guntintii hooyadeeday haysaayo ma garanaysaa ma xumayn jirin ma garanaysaa oo saasay ahayd xidhiirku sidaasuu ahaa wakhtigan xaadirkaa ee imminka lagu jiro markaad eegto eed kuwa horena barbar dhigto maxaa is leedahay caaqil riiraash kuwan eega dee waxa ka maqan sida dee faaduma ibraahimba sheegtay iyo waxa ka maqan wixii lagu barbaarinayay cidiba xaggooda uma kicin oo ma odhanin sidaa u soco oo sidaa u soco oo sidaa u soco lama odhan waa qodobka koobaad oo arrinkii magaaluu joogaayo inatii iskuul bay tagtay oo iyadoo dee uunbay soo noqonaysaa daalanoo kolka dambena dee baalkanti waxuunbay ku tuusan tahay hooyadeedna iyana xilkii dee meel ay kaga tagtay mooyaane xilkii guurka imtixaankii maxaa la yidhi mooyaane dhankaas iyana isaga dhigto halkaa inay hawlay u taallo hooyadeedna ma moodayso halka ugu weynina waa halkaa ee inanta in laga barbaariya ay ahaydna waa mahuraanka idayn guur iyo geeri baa loo joogaa waa mahuraanka islaantii halkaa xilkiskama saarina dhankaasa isaga dhigta naagta kolka halkaasi waa sidaa iyada oo intii lagu caqliga lagu yeelanayeyba gaarina waatan inatii ama dee iyadii iska nin iska raacday ama lasoo doontay la guursaday kuwa hore waxaa la odhan jiray ilaa aqalka waxa ugu yar ee dumar qabtaan dhigataxaa la odhan jiray dhigataxaha la odhan jiray xadig lagu taxo dhigaha oo laysugu xajiyo lagu taxo sidaa siliga dee loogu xirayo aqalada iyo dhigataxaasaa la odhan jiray dhigataxahaasi hadduu ka maqan yahay inatu dee lama bixin jirin oo lama guursan jirin wax waani uun la yidhaahna wax qof la yidhaaho oo loo reebay iyadoon jirin baa la guursanayay waxaa la odhan jiray dumarkaa dee buraanburi jiro waxay odhan jiray gabaran loo guuxinay gabaran loo gudiyin galab carraw lagu heliyey guuran laabta jirin hooyahay sudaydinoo eeyaruun ninkaasi haddaad berre eeya raacdo yaa yaa dee wuu ku gumaysan haa reerkiinna ha kuugu yimaadaa la odhan jiray reerkiinna ha kuugu yimaado iyaa la odhan jiray haa su-aasha ugu dambaysa ee barnaamijkeenna kusoo gebagabayn doono sidee loo qiimayn jiray abtiga iyo xididka iyo gacalka
gacalka iyo xididka iyo waxaan dee waxaba la yidhi inanka saddex shay saddex shay looga duceeyo qardhaasba loogama looma dhigaa la odhan jirayoo inanka abtigii u duceeyo qardhaasba looma dhigo oo abtiga waa laga ducaysanaya ilmahaagan abtigiina waa laga ducaysanayey naagtaada abtigeedna waa laga ducaynaya inankaaga abtigii naagtaada abtigeed iyo abtigaa saddexdaa abti il abti alool bay ka dusdaabaa loodhan jiro abtiga sidaasaa loo xurmaynayayoo waa laga ducaysanayayoo ninkaa hebel waa nin xunoo nasab xunoo abtigiibuu ku xunyo inkaar buu qabaabaa la odhan jiray oo abtigu wax qaaligu ahaa abtiga qaali buu ahaa waxaan odhan lahaa anugu waan ku gebagabaynayaa guurka asalkiisii ha loo soo celiyo degmuu lahaa wuxuu lahaa meesha inani kaaga horayso reere idilbaa yay anfici jirtay meesha inani ka horayso reere idilbaa anfici jirto heblaayo reer waxaa yimiday reerkoodiibaa yimid baa la odhan jiro xitaa ooddaa loo oodi jiray xoolaha kolkay soo degaan oo ooddaa loo oodi jirayo dhulkaa firii looga dhigayayo wuxuu ahaa wax dee lagu baxay haydinatu hablahan duleedkuun ka caytamaya maahayna nolol bay haydo waxaynaan helayn oynaan dibna u helayn weeye waxaan anu kuwa gebagabaynaya guurkii halaha loo noqdo dhaqankeennii ha la soo celiyo wixii iminka noole rag iyo dumarba jooga ee dhaqankii hore wax ka haya dadka ha barbaariyo meel ha la isugu yimaado sidaa ha la yeelaan odhan lah intaas waxaynu ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan oo uu marti inoogu ahaa caaqil ibraahim maxamed riiraash oo ka mid ah cuqaasha dhaqanyaqaanka ah ee ku nool gobolka nawdal waxaynanu kaga hadlaynay unugii qoyska iyo sida uu bulshada ugu faafi jiray xidhid iyo xigaalba kaalintii uu ku lahaa qoysku dhismaha bulshada iyo xidhiidhinta qaybaha kale ee bulshada waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorama anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantadeenna dambana dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
halka aad kala socoteen barnaamijka sooyaalka dhaqanka waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna aan dib idin xusuusiyo qodobadii warka ugu dorkorona madaxweynaha iiraan ibraahim raisi ayaa toddobaadkan booqasho uu ku tegay ruushka ay mas-uuliyiin ka tirsan iiraan ku tilmaameen mid isbeddel xiriirkooda ah iyadoo sidoo kaleetana ay ku dhawaaqeen dholotus ciidan oo wadajir ah oo uu ku jiro dalka shiinaha dabiiqada toddobaadkan booqashada madaxweyne ibraahim raisi ee moscow ayaa ku soo beegantay iyadoo ay sii kordhayso xiisadda u dhexaysa ruushka iyo dalalka reer galbeedka ee ka dhalatay ciidamada ruushka uu soo dhoobay xuduudda ukrein taasi oo si weyn loogu arkayo diyaargarow loogu jiro duulaha suurtagala ruushka ayaa waxa uu ku andacooday in aanu jirin qorshe uu duulaan ku qaadayo khudbad uu khamiistii ka horjeediyey baarlamanka ruushka raisi waxa uu ku eedeeyey nato inay isku fidinayso juqraafi ahaan meelo kala duwan taasi oo khatar gelinaysa danaha guud ee dowlado madax bannaan dalka liberiyana ugu yaraan sagaal iyo labaatan qof oo ay ku jiraan kow iyo toban caruur ah iyo haweeney uur leh ayaa ku dhintay isbuurasho ka dhacday dad isugu yimid xaflad diineed oo kristaan ah goob dadku ay ku badan yihiin oo ku taalla caasimadda dalkaasi ee monarovia sida ay ku warrameen mas-uuliyiinta dalkaasi afhayeenka booliiska moses carter ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka e a p in isciriirintu ay ka dhalatay kadib markii koox burcada oo ku hubaysnayd mindiyo ay weerareen qaar ka mid ah boqolaal dadkii ka soo qayb galay ee xafladdaasi goor habeena meydadka ayaa waxaa la geeyey cusbitaal ku dhow halka shirka uu ka dhacay oo ku taala meel xeeba oo lagu magacaabo new crow town waxaana la sheegayaa in qof la xidhay haatana dhegaystayaal dhinacii heesaha ayaan jalleecinahay ku soo dhowaada heestan
heestaasina dhegeystayaal waxaa ugu dambeysay barnaamijkeena duurnimo ee dhalinyada maanta intaan mar kale hawada kulmi doono waxaan dhammaantiin midin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo